wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta la kulmay mas-uuliyiin ka socota hay-adda c oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kulanka ayaa daaranaa saxiix uu wasiirka u saxiixayay hay-adda c mashruuc ay dhowaan ka fulin doonto deegaanada dowlad goboleedka jubbaland mashruucan oo ah ka jawaabista ayaxa saameynta uu ka tegay waxaana mashruucan ka faa'iidaysan doona ku dhowaad qoysas gaaraya sagaal kun konton qoys oo uu saameyn ku yeeshay ayaxii saameeyey qeybo badan oo ka mid ah deegaanada soomaaliya kulanka markii uu soo dhammaaday kadib waxaa ka warbixiyey agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdirashiid cumar faratoon
wasaaradda gargaarka maaraynta iyo musiibooyinka dowladda jubbaland waxaa aan maanta saxiix aan u sameyneynay hay-adda siya oo ka howlgasho deegaanada jubbaland mashruucaas oo aan u saxiixaynay wuxuu wuxuu ku salaysan yahay safety net for locust response ka jawaabista ayaxa saameynta uu ka tegay mashruucaas wuxuu maaragtay uu ka shaqeyn doonaa deegaanada kismaayo waxaana maaragtay mashruucaas fulinaya hay-adda sia mashruucaas wuxuu taageet garan wuxuu taageet garan doonaa sagaal kun iyo konton iyo shan qoys oo maaragtay deegaanka kismaayo aageeda ah hay-adda siya waa hay-ad maaragtay maxalli ah oo deegaanka ka shaqeyso marka ka jawaabista saameyntii uu ayaxa sameeyey waad garan kartaan sida cuntoyarida dadkii oo beerihii kasoo barakacay marka saxiixaas iyo memorandum of understandingkaas wuxuu ku saabsanaa wada shaqeynta wasaaradda gargaarkii maareynta iyo hay-adda siya wada shaqeyntaas oo ku salaysan in maaragtay coordinationka supervisionka iyo maaragtay aan emniga partigaas aan ka sameyno sida maaragtay isku kormeerka isxiriirinta iyo qiimeynta aan ku sameyno mashruuca si micnaha markuu mashruuca dhammaado aan u ogaano inuu gaaray dadkii loogu talagalay beneficiaryga loogu talagalay waxaan kaloo maaragtay aan maaragtay aan memorandum understandingkaas uu qoseeyey in maaragtay wada shaqeynta labada wasaaradda iyo hay-adda la xoojiyo si micnaha maaragtay accountability loo helo isla xisaabtan loo helo maaragtay in baahida dadkana maaragtay ay la caqabtiro wasaaraddana waxay ku boorisay hay-adda ay maaragtay una fartay inay maaragtay ay dadka sida saxda ay wax u gaarsiiyaan gacantooda ay gaarsiiyaan maadaama mashruuca mashruuc lix bilood soconayo u yahay saameyn weynna maaragtay uu ayaxii ku yeeshay
muriid cabdikulmi warbaahinta sta magaalada kismaayo